Coronavirus. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha saddex labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro shaqo abuur ka sameeyey marada afka lagu duubto ama laga gaashaanto xanuunka coronavirus dalka jabuuti dhallinyarada waa inaan dhiirigeliyaaye waa inaan midownoo ka nahay magaca soomaali waa inaan qabiilkiina daashaday aan ka durugnaaye waa inaan naruuradan helniyo nabadda raacnaaye waa inaan keena taagta darana taabka qabanay waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay gabar dhallinyaro ah oo gabayo ay tiriso ku dhiirigelisa dhallinyarada soomaalida kaalimihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa balse intaasi oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inaanu u dulqaadan doonin doorka uu turkigu ka ciyaaraya dalka libiya taasoo uu ku tilmaamay inuu caqabad ku yahay nabadda dalka turkiga ayaa hub siiyey xukuumadda ay qaramada midoobay taageertee fadhigeedu yahay magaalada tripoli taasi oo dagaal kula jirta ciidamada uu hogaamiyo jenaraal khaliifa haftar madaxweyne macron oo ka qayb galayay shir ka socda magaalada baariis ayaa iyadoo uu la joogo madaxweynaha dalka tunisiya kais saciid dalkaasi turkiga ku eedeeyey in ay iska indhatirayaan cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay kusoo rogtay dalkaasi liibiya isagoo sidoo kalena midooda yurub ugu baaqay inay soo afjaraan dhammaan faragelinta shisheeye ee ku socota liibiya xidhiirka dalalka turkiga iyo faransiiska ayaa sii xumaaday tan iyo markii maraakiiba dagaal oo labada dal ay leeyihiin ay isku dhaceen iyagoo maraya badda mediteraneum-ka laba toddobaad ka hor koox ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku booriyey xogayaha guuda qaramada midoobay antonio kutras inuu dib u eego go-aankiisa uu isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ka dagaalama dalka yeman kaga reebay liiska madow ee kooxaha ficilada ay sameeyaan ay ku dhintaan amaba ay ku dhaawacmaan carruurtu ururadan oo ah afar iyo labaatan urur oo aan dowli ahayn ayaa sidoo kale xogaya kutras ku booriyey inuu dib u eego ka saaritaanka liiska madow ee ciidamada qalabka sidee myanmar kuwaasoo ku eedaysan inay xasradaha u qortaan carruur islamarkaana ay u adeegsadaan warqada isniintii u direen xogayaha guud ayay ururadani ku sheegeen inay aada uga niyad jabeen in lagu dari waayo farqiga u dhexeeya xogta warbixin sanadeedkiisa ee carruurta meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee la baahiyey toddobaadkii hore iyo weliba go-aankiisa ku aadan liiska madow warqada ayaa lagu xusay in warbixinta lagu ogaaday in isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyey ay ka mas-uul ahaayeen dhimashada laba boqol iyo labaiyo labaatan carruur ah oo dalka yeman ku dhintay sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban islamarkaana weli isbahaysigu aanu ku jirin hordhaca warbixinta
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya warkii dunida markana jabuuti dalka jabuuti dhallinyaro isugu jira kuwa ka shaqeeya xirfadaha dhartulista iyo qaar shaqola'aan ahaa ayaa fursado shaqo ka helay samaynta iyo suuqgeynta cafuufka ama marada afka lagu daboolo oo ay dadku uga hortagaan xanuunka coronavirus warbixintan waxaa jabuuti nooga soo dirtay waryaheena sagaal siciid faarax ilaa iyo xilligii uu bilowday caabuqa coronavirus waxaa ka faa'iidaystay oo ganacsigooda uu kor u kacay shirkado iyo shakhsiyaad kala duwan sida kuwa sameeya maaska wejiga lagu xirto daawooyin iyo sidoo kale kuwa dhinaca online-ka wax ku iibiya dhinaca kale waxa uu galaaftay suuqyo badan dad badanna waxaa soo wajahday lacag la-aan iyo shaqo la-aan baahsan haddaba dhallinyarada tosha dharka ee dawaarlayaasha ayaa waxay ka mid ahaayeen dadka uu albaabada iskugu dhuftay ganacsigooda balse muddooyinkii dambe waxay ka faa'iidaysanayeen tolidda maaska maadaama kan laga tolo dharka uu dadka uga faa'iido badan yahay kan kale ee shirkaduhu ay sameeyaan carafaad maxamed xasan iyo khadir maxamed xaaji waxay ka mid yihiin dhallinyarada badan ee ka macaashtay tolidda maaska
dee wallaahi maskiga in badan waa samaynaa sida dee ummaduna dee uga faa'iidaane dee isku asturaane dee xanuunka uga badbaadaan dee annagana dee wallaahi hawl badan uguma noqonee bis dee faa'iidaan qasi daba helo een waan samaynaa adugu maalintii ala shiidka jalaabiidkaan samaynaa aduu labada xaboodba laga sameeya iyo dembiska marka hore maadaama hore u jiri jirin imisay kuu qaatay inaad barataan sida loo sameeyo wallaahi faasiil weeyaan bo markaa suuraddiisa asaga dhansaa u aragtid ee tugtayrintu soo saareen ee shirkaduhu keeneen aan koobiyeyno waa wax la koobiyey weeyaan maalintii ilaa mise mise xabaad samaysaa wallaa aduusan soddon xabadood ama afartan xabadood haddana waxba nooguma soo hadhaan sidee dee qolo waxaa noo timaadaa ay qaadatay dib isu iibsadaan miiskeenana waa lagu dib iibsadaa faa'iida u noqotayba Ji- way ku imanayaan jilmadba kaa jibnayaanbeba ilaa toban xabo ilaa labiyo toban xabaan turaa marka bal ka waran dhinaca faa'iidadiisa baa caadi u fiican yahay
ee muddo badan waa ugaa loo fadhiyay guryaha marka maasku waa jaanis baa leedahay haa waa jaanis filan imka laakiin markii hore dadku si fiican bay u qaadanaya maalmahan dambe in yar suuqiisa hoos ugu dhaxsay
dharkii kalena waad wadaan waad isku dhex wadaan waa isku dhex wadaa la- dharka kalena waan talaa kuwana waan talaa markaa waan bilaa jaanis waan talaa dhalinyaro fara badan ayaa sidoo kale waxa ay shaqo abuur ka heshay iibinta maaska iyadoo suuqyada kala duwan iyo goobaha baabuurta lagu raaco lagu arkayo boqolaal dhalinyaro ah kuwaas oo iibinaya maask qaar ka mida dhalinyaradaasi iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo wadatay labada nooc ee maaska ay sameeyaan warshaduhu ee bacda iyo kan marada laga tolo ayaan wax ka weydiiyey shalay waxaan iibiyey labaatan xabadood alaa boqol furan baan siiyey maanta waxaa lai dhiibay soddon xabadood shan iyo labaatan baan iibiyey alaa boqol baan siiyey Aa, mar siddeed boqol buu siiyaa dee ninku marna toddoba boqol buu siiyaa marka sidaad ula macaamisha maadaa jimla uga soo qaata mise isagaad u iibisaa Qof- may may qofka tolan u iibiyey anu meeshan baan aa, joogjo iska joogjo waa kurisbey baana marka hadda adi shaqa abuur bay kuu noqotay shaqaabuur bay noqotaa magacayga waxaa la yidhaha xuseen xasan maxamed Waxa- maasku aad iyo aad buu nooga socdaa dadka reer juutuna waanu waanu raqisanno waxaan waxaan ka siinaa boqol furan waan u tolnaa kaane kaanaysanna kotkaa ka qaadnaa ee hooyooyinka saa waanu la shaqaynaa bulshada marka aduu maadaa tolo iibiye mise qof kuwa toload ka soo qaataa qof qof baa ii tolo ii soo qaado bulshada la dhexmaraa oo ka iibiyaa ilaa lixda xabadood toddobada xabadood baa la iibsadaa hay qof kaanaysanna masaakiinkana waan siinaa subaxdii baan soo kallaa lixdii maaskan baan qaadaa ilaa intay dowladdu dowladdu socda leedahayna rawacinayso waan shaqeeyaa uun adu maraa wadataa farqi iisheeg labada u dhexeeya laakiin waxaan ku oran lahaa kanin wakhtiyaal buu ku siinayaa dok- doktoorka markaad ka suusanayso wakhtiga afar saacadood isticmaal buu ku oranayaa laakiin kanin kale waa marooda waa iska harkisamaa waa meelanaysaa waa iska xiranaysaa dhibaato kuma keenaya kanin marka kan haddii xilligii lagugu talagalay afar saacad ka badato isagaa dhibkuu keenay haa isagana dhib kuu keenaya ilaa se eeg naqaskaa kaa soo baxo haddaad dib ugu ceshitay xanuun baa qaadaysaa laakiin kanig waa iska memeeri kalba afar saacadood in yar waa kolba waa iska meeri karaysaa ay kanin ma meeri karaysid waa maroma yuusuf dayb adi waxaad wadataa kii een bacd ahaa labadooda ka waran labadood dee markaa sidaas ku eego ka marada waa meedho karaysaa kan laakiinse ma meedho karaysa xabaddii misaal idinka siiyaa kuwan kale ee caadi kan kan kan la meedhi karin xabaddii waxaa la siiyaa boqol furan ka kalena boqol furan ba la siiyaa haa ka warrama iskoolka fasax baa duniga jira haa fasax iskoolkaan
marka fasaxa maxaa samaysaan waxba ma samayna dee xaafadahan baan fadhinaa
waxaa la yidhi wiilasha rabshad bay ku hayaan xaafadaha guriga waxba kama qabtaan weli xaafadda waxba ka qabteen aan ka qabanay salaxdiin salaxdiin saacadiyada iskool ma jiro xaafadda maxaad ka qabataa maxaabadahan iska fadhinaa ma baxnaa weli cunto ma karisaan guriga ma caawisaan ma soo adeegtaan mimimimima karinaba hadda xaawadahan iska fadhinaada hay
magacaa adig maam ana abaalo Cawaal. xaafadda maxaad ka qabtaa cawaal afadana waxaa kama qabtay walaalay waa badan ani iskoolka wamaa laga furaya iskoolka waxaan rajeynaa inaan naloo furo awd baan maraynaa anaku imika bremer baan
maxaad ka qaban karaysaa guriga hadaad ii sheegto cunto ma karin karaysaa daaradda ma masixi karaysaa cuntaa waan gari karayaa yaraanta hooyaday waa bartama cunta waan gari karayaa aqalada daaradda waan masixi garanayaa ilaa hooyaday baan yaraanta kaba bartama yaraanta habla iga wala yaraa ninka qofka laba bayaa may qofka laba bayaa kaygoy marka waa nin marka hadda habla marka iga wala yaryihiin waa inaa aqalka shaqadooda qabsada yaraanta ma marka yaraantii waan ku bartay shaqada intooda badan dadku waa ay la qabsadeen xirashada maaska qof kastana waxa uu wataa maask iyadoo inta badan dadku aysan maaska sanka iyo afka ku duuban ee aad arkayso kuwa ku wata jeebabka gacmaha iyo sidoo kale kuwa dhagaha surtay sagal siciid faarax v o a markanaa dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii ugu dambeysay ee fanaanka nimcaan hilaac ka raysta bukaanadii
kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay kabaxay hawadii hawadii hawadii adagay bartay noloshii cusbayd waxay furtay buukalo kabaxay hawadii hawadii hawadii adagakabaxay hawadii hawadii hawadii adagay waktigu beribuu adkaa hadduu safar waa ku dhalay waktigu beribuu adkaa qof diidani baaji jirewaqtigu beribuu adkaa hadduu safar waa ku dhalay waqtigu beribuu adkaa hadduu safar waa ku dhalay waxaa batay guulihey qof diidani baaji jiray
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba duhur wacan oo wanaagsan idaacaddii duhurnimo ee maalintii shalay waxaad ku dhegaysateen qaybtii koowaada waraysi aanu la yeelanay falastiin khaliif yuusuf oo ka mid ah haweenka dhallinyarada ah ee leh hibada hal abuurka iyadoo inta badan xoogga saarta xaaladda ay ku jirto bulshada soomaalidu waxaana waraysigan uu magaalada muqdisho kula yeeshay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulaahi qaybtan ay kaga hadlaysaa tartan ah xagga suugaanta oo ay ka qayb gashay iyo weliba gabayo ay ka tirsay af soomaaliga iyo arrimaha siyaasadda fankaaga sii socday ama hal abuurkaagii ma intaabu ku ekaa mase waa sii wad intaa kumaanu ekeen waan sii waday anigoo fankayga halkii ka sii wada ayaan waxaan waxaa i- aan la kulmay ama ii suurto gashay een, barnaamij tartan ah oo markaasi lasoo xayeysiiyey La qabanayo.
ha tar- tartankaasi wuxuu quseeyey suugaanta aniga maadaama marka aan lahaa hibo hal abuur oo qof wax odhan karta aan ahay een, lana soo xayeysiiyey een, tartankii suugaanta ayaan waxaan markaasi damcay inaan ka qayb qaato een, tartankii marka maxaa doorata mawduuc maxaa qaadata waxaan doortay runtii mawduuc markaasi aniga aad aan u tabaayay taasoo ahayd afka soomaaliga Een, sida aan ognahay af soomaaligii waxaad moodaa inuu sii liicayo oo afkii laga tegay oo ay luuqdo kale nagu- nagu milmeen tusaale ahaan waxaan kasoo qaadan karaaba waxbarashadoo kale hadda dugsiyada iskuulaadka oo kale la dhigo Een, adiga sh- isbuucii shan mar baa xiisadaha ah, ay ay soo galaan isbuucii waa waa waa shan maalin shantaa maalin xiisaduhu soo galaan soomaaligu wuxuu ku leeyahay hal maalin taasoo runtii aad een, aan uga xumaaday oon jeclaan lahaa halka luuqadaha kale la siinayo ahmiyadda in af soomaaligeena een, lagu soo celceliyo si markaas bulshadu ay uga bogato qofkii markaas lagu soo anqariyey luuqado kale ee ma- markii uu dugsiga hoose dhexe ilaa sare uu s- uu soo dhiganayay isbuuciiba hal mar soomaaliga uu ka soo- uu u soo gelaya oo aan danaynaynin In qofkaasi lama oran karo afkii soomaaliga wuu xafidi doonaa amase wuu u- wuu u aqoonsan doonaa af asaga uu leeyahay taas anigoo ka duulaya ayaan ayaa doorata ayaan doorta inaan mawduucaas ka hadlo
muxuu talo ka hadlay wuxuu ka hadlayay afka soomaaliga waxaana waxaana ka mid ahaa een, ereyadiisii hamigiiyo xasuustaan rabaa inaan waxaybshaaye afka hooyo waa hodan dhabtii waana la hubaaye habka luuqda ereyada habboon hoga tusaalaynta ha yeeshee hagaas baan ka noholiiciyey hadalkiiyo hibadiiyo weedhii saxnayd waan ka hurudnaaye ishaybiya halku maanta yaal waa hadal su-aaleeda mar haddaan hufnaan gees kastaba heegan loo noqonin afku waa holdooree haddaan laysla wada haynin hadafkaan lahayn waa qabye haada kaylaalsha sidaa baan ku cabiraya sidaa ku cabiray marka waxaa kuu muuqatay in haada iyo wax badan uu uu beeraha u yahay aad iyo aad afkii inuu baylaha yahay oo oo afkii aad iyo aad runtii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeey sheekadeenna dhowaan gabay baa tirisay aad ku eegaysa wadahadalladii jabuuti ee soomaaliya iyo somaliland maxaa ugu muhiimsan aad iyo aad gabaygan hadda somalilan iyo soomaaliya wadahadaladoodii een, quseeyey waxa uu ahaa gabay aad runtii tudciyadiisa u gaabnaayeen laakiin saamayn badan yeeshay waan uga mahad celinayaa bulshada soomaaliyeed falcelinta ay ka bixiyeen aad iyo aad marka anigoo waxaan kaga hadlayay waxaan jeclaa in markii la tago jabuuti ee somalilan iyo soomaaliya ay kulmeen ay halkaas ay miis soo wada fadhiisteen waxaan rabay in meeshaas wax qurux badan ka soo baxaanoo aayaheenna waxaan oran karno ilaana waan ku daalnay markasta wada hadalla somalilan iyo soomaaliya way hadlayaan waa miro dhal ma ka keeno ma aragno een, waxaan isniraahno maanta soomaaliya iyo somalilan waa sidaan iyo sidaanay ay soo kala saxiixdeen oo markaasi lagu dhaqmo ha anu marka taa ka duulaya oo ka hadlaya baan la hadlayay een, dadka markaas ay quseedo wada hadallada marka waxaan idhi een, waxaa la yidhaahdaa dhammaystira baa la yidhaha gabayga dhamaystir dhammaystira ilaa wuu nagu dheeraaday soo dheeraadee wadeen badan aad aad iyo- aad iyo aad marka waxaan idhi dhammaystira wixii naga dhinaayaan la kala dhaafin dhammaystira wixii naga dhinaayaan la kala dhaafin dhalanteedka waa lagu dhumeeyey dhaxal inoo reeba dhalanteedka waa lagu dhumeeyey dhaxal inoo reeba tabashada dhankeediiyo wixii dhaba ka xaajooda u dhaqaaqa dhambaalada farsamo fuliya hawshiinna u dhaqaaqa dhambaalada farsamo fuliya hawshiinna dhayal maahan wada dhalashadiiyo dhiigga soomaali dhayal maahan wada dhalashadiiyo dhiigga soomaali dhammaystira intii naga dhinada weli la dhowraayo
intaabuu ka hadlay dhammaha aad iyo aad aad baad umaadsanta falastiin adigaa mudan dhegaystayaal taasi waxay ahayd falastiin khariif yuusuf oo magaalada muqdisho ugu waramaysay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha qaar ka mid ah horyaalada qaaradda yurub ayaa caawa kulamo ka tirsan la ciyaari doonaa haddii aynu ku horeyno horyaalka laliiga ee dalka sbain kooxda barcelona ayaa ciyaar adag garoonka kaamnu waxa ay ku martigelin doontaa naadiga athletic club kulankaana ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee kooxda barcelona ay muddo bilo ah ciyaarto iyadoo aan hogaanka u hayn horyaalka dalkaasi laba maalmood ka hor ayaa kooxda real madrid waxa ay hogaanka kala wareegtay kooxda barcelona kadib markii ay ciyaar adag kaga adkaatay naadiga real sociedad ciyaartaasi ayaa waxa ay kooxda real madrid ka dhigtay in ay kulibca noqoto kooxda barcelona iyadoo labada kooxood iminka ay leeyihiin min lixdan iyo shan dhibcood hase yeeshee kooxda real madrid ayaa waxa ay hogaanka ku haysaa dhinaca sharciga is-aragga labada kooxood kooxda barcelona haddii ay kulanka caawa ka adkaato naadiga athletic club waxa ay dib u qaban doontaa hogaanka horyaalka inkastoo haddii kooxda real madrid iyana ay kulankeeda oo dhici doona maalinta beri ah ay ku adkaato ay dib ula wareegi doonto hogaanka horyaalka kulamada kale ee dhacaya ee horyaalka dalka sbainna waxa ay kalayihiin real valodolid ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga gatafe halka kooxda atletico madrid ay aadi doonto naadiga labante dhinaca horyaalka dalka ingiriiska ee premier league haddii aynu eegnana kooxda leicester city ayaa martigeli doonta naadiga brighton kooxda tottenhamna waxa ay magaalada london kula ciyaari doontaa kooxda westham oo isla magaaladaasi ay kooda dhisan yihiin horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aadana waxaa jiri doonaa ilaa afar kulan kooxda napoli ayaa waxay aadi doontaa kooxda helas verona kooxda spal waxa ay martigeli doontaa naadiga kylery genowa iyo barma ayaa saaki doona naadiga udonezana waxay u safri doontaa kooxda torino dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tababaraha kooxda manchester city pep guardiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay suurtagal tahay in kooxda man city ay xil ciyaareedka soo socda la soo wareegin wax ciyaartooy ah oo cusub arrintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo kooxda man city ay sanadkan ku guuldaraysatay in ay hanato horyaalka premier leaga islamarkaana la rumaysnaa in kooxda lagu sameyn doono dib u habeen iyo in ciyaartooy cusub loo soo iibin doono waxaa sidoo kale jirta in kooxda ay sanadkan weyn doonto laba ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan kooxdaasi iyadoo kooxda ay david dilfa ku lumin doonto qaabka kandaraaska oo ciyaaryahankaasi uu go-aansaday inuu ka tago kooxda kadib markii kandaraaskiisa uu dhammaaday oo xil ciyaareedkan uu ku egyahay sidoo kale ciyaaryahan leroy sane oo u dhashay dalka jarmalka ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in kooxda uu ka tago waxaana jira war sheegaya inuu ku biiri doono kooxda bayan munshen tababare gardiola ayaa waxa uu dhowaan sheegay in ciyaaryahan leroy sane uu ku wargeliyey kooxda inaanu siixi doonin kandaraas cusub islamarkaana uu doonayo in kooxda uu ka tago waxaana suurtagal ah in haddii kooxaha man city iyo bayan munshin ay isku raacaan lacagta ciyaaryahanka lagu iibinayo in ciyaaryahanka uu ka tago si kastaba gardiola ayaa waxa uu sheegay in tegitaanka labadaasi ciyaartooy aanay macnaheedu ahayn in kooxdu ay la soo wareegi doonto ciyaaryahana kale ma garanayo arrintaasi iminka suuqa aad ayuu adag yahay haddii kooxdu ay tidhaahdo ma awoodi karno in ciyaaryahana aan soo iibino waa intaasi aan aqbalaa ayuu yidhi waxaanu haysanaa ciyaaryahano badan oo wanaagsan oo ciyaari kara islamarkaana buuxin kara boosaska ay banaynayaan ciyaartooyda tegaysa tusaale ciyaaryahan fiil foden riyaad maxred gabriel hesuus raxiim sterlin dhammaantood waa ay ciyaari karaan ayuu yidhi tababare gardiola ugu dambeyntiina kabtankii hore ee kooxda manchester united gary nevil ayaa waxa uu sheegay in qaab ciyaareedka aan wanaagsayn ciyaaryahan david dageya oo kooxdaasi goolka uga cayaara ay macnaheedu noqon karto inay tahay arrin joogto ah oo aanay haddi kadib loo qaadin karin inay tahay wax kooban ciyaaryahan david dageya ayaa lagu eedeeyey barbardhicii kooxdaasi ay habeenkii jimcihii la gashay kooxda tottenham kadib markii ciyaartu ay ku dhammaatay gool iyo gool ayadoo goolka koowaad oo kooxda mynet laga dheliyena la sheegay inuu ahaa qalad isaga ka yimid oo ay ahayd in goolkaasi uu celin karay balse uu seegay ciyaaryahankan ayaa waxa uu dhawaanahan la kulmaya dhaleeceyn xoogan waxaana jira wara sheegaya in kooxda manchester united laga yaabo in iminka ay badasho mid ka mid ah goolhayaasha ugu wanaagsan xil ciyaareedkan horyaalka dalka ingiriiska oo ah goolhayaha kooxda sheffield united dean henderson ayaa waxaa iskaleh kooxda ma united oo amaah ayuu kula joogaa sheffield united waxaana issoo taraya wararka iyo cadaadiska kooxda lagu saarayo in xilli ciyaareedka soo socda ay u yeerto goolhayahaasi islamarkaana ay ku badasho david dageya ciyaaryahan david dageya ayaa tan iyo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay waxa uu horseeday toddoba qalad oo kooxdaasi myunited goolal looga dhaliyey gary navel oo arrintan ka hadlayna waxa uu yidhi haddii arrintu ay tahay wax socda lix bil iyo ka yar waxaa loo arki karaa qalad kooban oo ciyaaryahanka uu ka soo kaban karo hase yeeshee haddii laba sano dhibaatadu ay socoto macnaheedu waxa uu yahay inay tahay arrin joogto ah waana arrin walaac leh david dageya ayaa xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uun waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo kooxda manchester united uu kula joogayo afar sano oo kale kaasi oo toddobaadkii uu ku qaadanayo lacag ka badan saddex boqol iyo konton kun oo baan waxaana adkaan doonta in kooxda ay iibiso ciyaaryahankan xubintii cayaarahana waa dhiga intaas
haatanna dhegaystayaal aynu jaleecnaa dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fannaanka xariir axmed
maalmaha istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli hadna meel fogigaaday anaa dooni muuqaaga hadna meel fogigaaday anaa dooni muuqaaga maalmahan istaba jooga igu adag maqnaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday ana dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday ana dooni muuqaaga marbilsaday fogaantaada cududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada cududaha ka murugooday masafada cudurdaaray cidladana ka meermeeray udulqaadka maadhooyin cidladana ka meermeeray ha u dulqaadka maadhooyin mardhibsaday fogaantaada cududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada cududaha ka murugooday masafada u cudurdaaray cidladana ka meermeeray u dulqaadka maadhooyin cidladana ka meermeeray ha u dulqaadka maadhooyin muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeena muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeena u bandhigay macbuudkeena duceeyo adkarmiisay barinaan ku hela maalin duceeyo adkarmiisay barinaan ku hela maalin muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeena muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeena u bandhigay macbuudkeena duceeyo adkarmiisay barinaan ku hela maalin duceeyo adkarmiisay barinaan ku hela maalin
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta intaan mar kale kulmi doono dhammaan asxaabta v o a waxay idin leeyihiin nabadgelyo
karigaad muuneeyey murtiday kugu koobay maansooy kuu dooray magacaan weynayey allayne ku maamuusay magacaaga weynayey allayne ku maamuusay karigaad muuneeyey murtidayda kugu koobay maansooyin ku dooray magacaan weynayey allayne ku maamuusay magacaaga weynayey allayne ku maamuusay Kaa maarmi kari maaye, miyirkaa ku taba qaali. Kaa maarmi kari maaye, miyirkaa ku taba qaali. Meel baad ku taallaaye, ila joog macaan adduunka. Maankayga yay kaalay. Ila joog macaan adduunka. Maankayga yay kaalay.